dadku siyaasiyiin waa isku khilaafsan yihiin dowlad goboleedyo iyo dowlad federaalday tahay siyaasiyiin baarlamaan xukuumad madaxweyne dad kale kulli waa dadka khilaafka siyaasadda wuu jiraa mana lagugu kaadinayo khilaafka siyaasadda ishoosadka hoose saraakiisha isoo dagaalsan mid midkan oo boos ka ritin rabo mid kas mid kale ku dhegan yahay waa lagu daala adkaysay rabtaa waa culays badan tahay dhaqaal la-aanaa kuu dhacaysa abraham lincoln nin keliya madaxweynaha maraykanka war time president uu kamid yahay asagoo joogaa sideed wilaayadood ama isteedoo maraykan waaba go-no dheheenba waa baxnay dheheen markii lasaas loo doortay sideed isteeda dheheen waa tagnay kuwii kalena waxay dheheen waa shubaynaa waa tegaynaa halhala ah mida maalinay socotaa mida maalinay socotaa madaxweyne markaasaa la doortay ciidanka maraykanka sideed toban kun o markaas waa fadhiistay waa fekeray wuxuu yidhi yaa wax kuu gala yaa maanta wax kuu gala qof kasta oo isleeyahay maraykan waagaas wuxuu kale ahaan jiray qabiilo saaroo kale ma ahayn jarmalka iyo kuwa irish ka yimid iyo kuwa holland ka yimid iyo kuwa talyaaniga ka yimid iyo kuwa mexico waa qaybsanaa jireen nin kasta qolo kasta inta fiiriyey oo dadkii saameynta ku lahaa oo wax ka gelay oo wax ka samey karay oo soo xaraystay markaasaa l abraham waxaa la yidhi dadkaan maxay dagaal ka galaan markaasuu yidhi waxa dagaal ka muhiimsan ay galaan uu yidhi maxaa waaye dhibka iyo fidnada siyaasadda inay iga celiyaan marka dhibka kaaga shiddada ka imaanaysa furantiga iyo ciidanka iyo dhaawaca iyo logisticada iyo militariga waxaa ka badan midda siyaasadda iyo ishaysadka iyo dadkan dagaalka ku wada jira iswada qabsanaya ka dhexaysaa ka daran waa midda waxaad leeyahay siyaasaddu waa dagaalaan dhiig lahayn dagaalkuna maxaa waaye siyaasad dhiigi leh waa run waxa dhan allah lagaa raba marka inaad isku maarayso oo tiraahdo seen ku xallin karaa kan seen kan ku celin karaa kan seen ku qaban karaa maanta yaa u baahanahay yaa wax ii tara qolaa xataa aadan jeclayn ninkaas waxaa la yihahdaa linkan ah nimanka oo wasiirada ka dhigay kabinetkiisa o dhan raggii waxay ahaayeen asaga xisbiga kula tartamay xisbigiisa republicanka dadkii kula tartamay ahaayeen oo weliba nin weliba xataa si xun alle maraykanka u aragtay markii la tartamaayo aadaa aadaa wax lasaga sheegaa niman weliba waxay ahaayeen aad wax uga sheega asaga sababto a nin wuxuu ahaa aqoon aan lahayn tacliin rasmi ma lahayn asaga wax isbaray family waa kasoo jeeday wuxuu kasoo jeeday oo oo buur ah oo aad oo aabihii hooyadiisu asagoo yaray dhimatay depression cudurraa ku dhacay naagtiisaa ka dhimatay nin duruuf adag kusoo kor u ahaa waa sidau yeelay obama hillary obama hillary wixii kala gaaray soo ma ogeyn markay tartamaayeen jagadi ugu weyneen dowladda ayaduu siiyey marka waa waxa la rabo waa xalinta siyaasadday kamid tahay waa u baahan tahay maanta qofka u baahan tahay adig marka dagaalku iyo siyaasaddu labadaba waa wada dagaal mid walba isku inaa gashala lagaa rabaa dowladdan go-aanka bixitaanka amisom dowladdii horaa gaartay oo heshiiskaas la seexatay european unionka iyo dowladihii horta european unionka dowladda ugu badan oo lacagta ku bixisa ah amisom dowladdii horaana heshiiska seexday oo dowladda waxay la kowsatay intaa ka warqabo iyadoo heshiiskii la gaaray in la fuliyo la rabo kheyladhaanta dowladdan ay hanalooha leeda halkaas ay salka ku haysaa waxaa lagu heshiiyana waxay ahayd amisomna in la siiyo hub macno leh oo ay dagaal macnana gasho dowladda soomaaliyeedna ciidan ay dhisato labadaasaa heshiiska asaas u ah bixitaanka nimankan ayadoo amisom hubkii la siinin dowladdiina aysan ciidankeedii dhamaystiraan day dhisatay dhamaystiranin yaa xilligii heshiiska la fulihaa yimid in la fuliya noqotay dowladdan waa galaangal badanay samaysay waa isku dayday waa waa laga dhegeysa waaye laakiin aniga markaa international dadka aada ula xiriiraan ay markaa dhex gasho laguma qanacsana gudashada howlkarnimada amisom laguma qanacsana laguma qanacsana saddex iy toban afar iy toban sana hadda waxay joogaan sidii la rabay inay shaqo u wadin marka in laga fakero formula kale oon amisonti la yaqaana ahayn haddii dowladaha taasaa keentay marka waxaan black looyanka loo bixiyay dowladaha dariska inay inay dagaalkii nala galaan ayageena hadda ay gadaal u degeen sida inaa moodo dhibka argixisada onayna u ogyaha keliya kuma eka sagaashii shantian waxaan soo maray luuq anoo ka imid suudaan baabuuran kusoo maray niman gar waaweyn oo ayaga ha meesha joogeen aniga hadda nimanka hadda nimanaa hadda bartay ma ah marka waa aqaana aniga waa arkay marka masaajidkaan ku dukanay meeshay dhoobnaayeen niman itixaad islaami la yidhaho hubaysanna meeshay joogeen magaalada haysteen ayagana waa dhex joogeen waa markaas markay dhaheen meel kasta oo dad muslimiina oo jihaad ku jira ay joogaana aadayna waa kuwa hadda ilaa maali iyo iyo dhulkaa saaxiilkaliyaa ku wada jira marka amisom bixitaankooda halkaasay salka ku haysaa anigu waxaan is leeyahay mararka qaarkood adig iyo cadowga in laysakiin dhex baxo waa fiican tahay shabaab nagamana tiro badna annagaa ka tiro badan annagaa ka xoog badan annagaa ka dad badan annagaa ka logistic badan annagaa ka taageero badan laakiin dagaalka argixisnimadiyaa weli laga soo nimanka in layska celi karo oo argagixisada layska celi karaa weli laga soo kicilaya haddii taas laga soo kaco waa bes marka mararka qaarkood waa fiican tahay in la sirkan dhex baxo aan iswajaano hadday goobta u haraan ahlan wasahlan